ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa sagaal iyo labaatanka bisha rajab sanadka kun afar boqol afartan iyo shanta hijriyada qodobada maanta oo sabtiya barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonno waxaa ka mid ah dagaalka iyo duqaymaha jiida khaza oo galay maalinkii boqol labaatan iyo toddobaad oo xiriir ah bilooyin kadib salaadii ugu horeysay oo jumco ah oo lagu tugtay waqooyiga jiida khaza xaalad ka taagan gobolka rafax ee jiida khaza wixii ka dambeeyey markii yuhuuddu sheegeen inay halkaas ka bilaabi doonaan howlgal militari dagaallo lagu jebiyey maleeshiyaadka murtasaqada imaaraadka carabta oo ka dhacay koonfurta waddanka yemen diyaaradaha yuhuudda oo duqaymo horle ka fuliyey magaalada dimashaq ee caasimadda waddanka suuriya iyo maxaynu kala soconnaa masaalixda yuhuudda ee bariga afrika qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagla qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت
waa hagaag qodobadaas oo idil ayaad dhegaysan doontaan insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dagaalka iyo duqaymaha jiida khaza ayaa galay maalinkii boqollabaataniyotodobaad oo xiriir ah iyadoona bilooyin kadib salaadii ugu horeysay oo jumcaha lagu tugtay waqooyiga jiida khaza warbixin ku aadan qodobkan iyo xaalad ka taagan gobolka rafax wixii ka dambeeyey markii yuhuuddu sheegeen in halkaas ay ka bilaabi doonaan howlgal militari waxaa soo jeedinaya walaalkeena cabdiraxmaan beder dagaalka iyo duqeymaha yahuudda ee marinka khaza ayaa weli si xidhiidha uga soconaya manaadiqda iyo magaalooyinka kala gedisan ee marinka khaza isagoo galay maalinkii boqol labaatan iyo sideedaad oo xidhiidh ah waxuuna cadowga yahuudda duqeymo indhala-aana ka geysanaya bartamaha waqooyiga iyo koonfurta jiida khaza isagoo taageero buuxa ka helaya dowladaha reer galbeedka tobanaan qof ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqotay magaalada rafax ee dhacda xuduudda masar kadib markii ay ciidamada gumaystaha yahuudda halkaasi ka geysteen howlgal milatari oo ay ku beegsanayaan dadka ku soo barakacay magaaladaas iyagoo ka soo cararaya duqimaha ka soconaya bartamaha waqooyiga iyo koonfurta jiida khaza wariyaasha aljaziira ee kasoo waramaya marinka khaza ayaa sheegaya in sideed iyo toban ruux ay ku shiideen xaafadaha jiniina iyo nasar ee magaalada rafax kadib markii ay duqeyn xoogan magaalada ka geysteen ciidamada yahuudda duqeyntaani ka dhacday magaalada rafax ayaa ku soo aadaysa xilli gumaystaha yahuudda ka wada magaalada rafax howlgallo lagu barakicinaya dadka kusoo qulqulaya magaalada rafax sida laga soo xiganaya wargeyska iyo diicooda xaranoodee kasoo baxa gudaha maamulka yahuudda sidoo kale ciidamada gumaystaha yahuudda ayaa weerar toogashaha ka geystay afaafka hore ee isbitaalka caafimaadka ee naasir waxaana halkaasi ku shiiday haweeney ka mid a dadkii kaag dhowaa isbitaalka iyagoo sidoo kale madaafiicda goobta ku garaacay isbitaalka naasir ee magaalada kanyonis ee marinka khaza hay-adda bishacaas ee falastiiniyiinta ayaa kusoo waramaysa in ciidamada yahuudda ay xoog ku jiireen isbitaalka lamalle magaalada kanyonis waxayna intaa ku dartay inuu go-ay xidhiidhka shaqaalaha isbitaalka waxaana walaa xoogan laga muujinayaa bukaanada iyo dhaawacyada ku sugan isbitaalka guri ku yaala deegaanka azuweydah ee bartamaha jiida khaza duqeyn ay ka geysteen ciidamada yahuudda waxaa ku shiiday koo iyo toban qof oo ay ku jiraan caruur yaryar iyadoo ay kuwo kalena ku dhaawacmeen kadib markii ay duqeyn xoogan la beegsatay diyaaradaha cadowga yahuudda galabnimadii maalintii shalay oo jimcahaeed waxaa shiiday sagaal ruux oo falastiiniyiin ah koo iyo tobankana waa ay ku dhaawacmeen kadib markay ciidamada gumaystaha weerar toogashaha ka geysteen koonfur galbeed magaalada khaza dadka ku dhaawacmay duqeynta ayaana la geeyey isbitaalka almacmadani ee magaalada khaza waxaa lagu soo waramayaa in duqeyn ay ciidamadii yuhuudda ka geysteen bartamaha magaalada rafax waxaa ku shiiday shan iyo labaatan qof oo ay ku jiraan ilmo yar sida laga dheehan kara muuqaalo lagu baahiyey baraha internetka afhayeen u hadlay hay-adda bishacas ee falastiiniyiinta ayaa sheegaya in aysan jirin meel ka aamin badan magaalada rafax ha ahaato koonfurta ama waqooyiga isagoo sheegay inay sii korortay tirada dadka degan magaalada rafax
يعني لا يوجد مكان يمكن الذهاب اليه بعد رفح لا يوجد جنوب اكثر من من رفح في قطاع غزه
ma jirto meel aamin ah oo la aadi karo rafax kadib ma jiro dhul koonfureed oo ka sii fog rafax ka hor toddobadii oktoobar rafax waxaa degnaa ku dhowaad saddex boqol oo kun oo qof haddana dadka ku nool waxaa lagu qiyaasaa hal milyan iyo bar u fiirso duruufta bani-aadannimo ee halkan ka jirta waxay dadku deggan yihiin teendhooyin ama wax teendhooyin u eg iyo goobo isku dhex qasan ma haystaan biyo nadiif ah adeegyada korontada iyo wixii la mid ah si maalinle ah ayay dhibaato ula kulmaan marka ay doonayaan inay cunto waxay doonto ha noqotee ay helaan sababo ku aadan iyadoo aanay jirin cunto ama ay ka baxsan tahay awooddooda dhaqaale waxaa dadka dhexdooda ku faafaya cudurro ay ka mid yihiin hargabka daacunnada ma awoodaan inay gaaraan isbitaallada sababtoo ah isbitaalladu way awoodi kari waayeen qaabilaadda dadka xanuunsan waxaa intaas oo dhan ka daran inay jirto cabsi ah in howlgallo cudwaani ah ay martigeliso rafax وبالتالي فوق كل ذلك ايضا هناك خطر يلوح في الافق الا وهو مواجهه جوله جديده من العمليات العدائيه في محافظه رفح.
wasaaradda caafimaadka ee marinka khaza waxay sheegtay in ciidamada yuhuudda ay dagaalka cudwaaniga ay ka wadaan marinka khaza ay ku dileen saddex boqol iyo afartan oo dhakhaatiir caafimaad ah halka ay sagaashan iyo sagaalna ku xidheen waxayna burburiyeen in ka badan boqol labaatan iyo saddex ka mid ah gawaarida gurmadka deg dega kumanaan falastiiniyiinna oo ku sugan waqooyiga jiida khaza ayaa gutay salaada jimcaha markii ugu horeysay tan iyo markii uu bilowday dullaanka cudwaaniga ee khaza iyadoo ay halkaa ka jirta duruufo xagga nolosha oo sababtay cudwaanka sahaynada ee weli sii soconaya
أسأل الله العلي العظيم أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يتولى أمرنا
الله أكبر dadka ayaa iskugu soo baxay fagaaro weyn oo ku yaala muqayimka jabaaliya ee waqooyiga jiida khaza waxayna halkaa ku oogeen salaada jimcaha khadiibka khudbada jiidinaya ayaana dadka ku booriyey sabarka adkaysiga iyo sugnaanta wuxuu sidoo kale muslimiinta ku booriyey inay ku dhigaan kitaabka allah iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo inay laasimaan adkaarta si gaaraan adkaaru sabaax iyo adkaarulmasaa isagoo sidoo kale ku booriyey dhammaan cibaadaadka suuban ee loogu dhowaanaya rabbi subxaanahu wa tacaala mid ka mid a dadka muslimiinta ee maalintii shalay salaada jimcaha ku tukaday muqayimka jabaaliya oo warbaahinta la hadlay ayaa yidhi sida tan رغم يعني قصف الاحتلال لمعظم مساجد قطاع غزة إلا أن الناس فطرت على حب الدين الحنيف inkastoo gumaystaha yahuudda uu burburiyey badi masaajidii ku yaalay waqooyiga jiida khaza haddana dadka waxa uu allaah geliyey jeceylka diintooda iyo inay aad u rabaan muujinta shaacirta diinta sidaan ayayna u gudanayaan waajibaadka diineed ee saaran fariinta aan u dirayno gumaystaha waxay tahay shacabka falastiin waa shacab sabraya oo jecel allaah iyo rasuulkiisa wax ka hor istaagi karana ma lahan gudashada cibaadaadka iyo inay allaah u dhowaadaan macaanidan ay soo bandhigayaan dadkan maanta salaada jumcaha ku dukaday waqooyiga jiida khaza waxay ka dhigan tahay fariinta xaddi oo ku socota gumaystaha inkastoo masaajidda la burburiyey haddana waxaan kor u qaadaynaa aadaanka annagoo ku dhawaaqayna allaahu akbar الآلاف الذين أموا صلاة الجمعة اليوم في شمال قطاع غزة هي رسالة تحدي للاحتلال بأننا سنرفع ذكر الله أكبر ونعلي الأذان رغم رغم قصف المساجد cadowga gumaystaha yahuudda ayaa burburiyey ku dhowaad afar boqol afartan iyo toddoba masjid oo ku yaala jidda ghaza tan iyo markii uu bilowday dullaanka uu ku soo qaaday deegaanada kala duwan ee marinka ghaza taasoo keentay in muslimiinta salaada ay inta badan ku oogin masaajidda dhinaca kale ciidamada gumaystaha ay ku sugan marinka ghaza ayaa la kulmaya dagaallo xoogan oo lagu dhigbixinayo kaasoo kaga imaanaya dhanka kooxaha wax iska caabinta falastiiniyiinta waxaana dagaaladaasi khasaaro xoogan lagu gaarsiinayaa ciidamada sahaynada ee sida dulmiga oo kolkii hore ku soo galay marinka ghaza kana wada duqeymaha indalla-aanta ah isku hor imaadyo u dhexeeya muqaawamada iyo ciidamada gumaystaha ayaa ka dhacay magaalada kanyonis waxaana khasaare baaxad leh lagu gaarsiiyey ciidamada yahuudda iyadoo lagu gubay gawaari badan oo iskugu jira kuwa gaashaaman iyo kuwa ciidanka qaada muqayimka jabaaliya waxay ciidamada muqaawamadu ku beegsadeen kolonyo ka tirsan ciidamada yahuudda waxayna halkaa ku dileen tiro ka mid a kolonyadii yahuudda halkii ay kuwa kalena ku dhaawaceen guuto ka tirsan ciidamada yahuudda oo ku sugneed galbeedka magaalada ghaza ayay ciidamada muqaawamadu ku beegsadeen hoowiye waxaana halkaasi ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana basbeelay gawaaridii meesha yiilay ee ay lahaayeen yahuudda deegaanka cabsaan ee duleedka magaalada kanyonis ciidamada muqaawamada waxay ku dileen toddoba askari oo ka tirsan ciidamada yahuudda kadib markay u dhigeen miino taasoo la qaraxday gaari ka mid ah gawaarida ay saarnaayeen ciidamada yahuudda ugu dambeyntii hogaamiye ka tirsan kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta ayaa warbaahinta aljaziira u sheegay in muqaawamadu kala hadashay dhexdhexaadiyaasha ku sugan magaalada alqaahira ee caasimada wadanka masar heshiiska labada dhinac dhex maraya ee xabad joojinta iyo maxaabiis isweydaarsiga ku salaysan iyo inay muqaawamadu yihiin kuwa sugaya jawaabta dhinaca yahuudda arrintan ayaa timid kadib markay wafdi ka socda muqaawamadu galabnimadii shalay tageen caasimada alqaahira waxayna halkaasi kula kulmeen mas-uuliyiin ka tirsan wadanka masar si loo dhammaystiray heshiiska iyo wadahadalada labada dhinac sida ishaaca ka qaaday muqaawamada warbaahinta yahuudda iyo maraykanka ayaa dhankooda bilaabay inay faafiyaan jawaabta yahuudda ka bixisay go-aanka muqaawamada ee ku aadan heshiiska websed laga leeyahay gudaha maamulka yahuudda ayaa sheegay in ay yahuuddu diideen in go-doonka ay ka qaadaan ghaza kaasoo ka mid ah shuruudaha muqaawamadu ay ku aqbalaysa heshiiska xabad joojinta iyo maxaabiis isweydaarsiga wuxuu sidoo kale sheegay in yahuudda ay diideen dhowr qodob oo ka mid ah jawaabta muqaawamada ee heshiiska waxayna sheegeen inay dhexdhexaadiyaasha ku wargeliyeen arrinkan waxaana la socnaa qodobada ay muqaawamadu kaga jawaabtay heshiiska kooxaha muqaawamada ayaa sheegtay in ay diyaar u yihiin heshiis guud oo dhammaystiran kana kooban saddex maraaxil marxalad kastana ay tahay afartan iyo shan maalmood kooxaha muqaawamada ayaa sidoo kale dalbaday in wadahadalka uu dhammaystirmo kahor intuusan bilaaban marxaladda labaad ee heshiiska sideed iyo labaatankii bishii aynu soo dhaafnay janaay waxaa magaalada baariis ee caasimada wadanka faransiiska ka dhacay wadahadalla ay kasoo qayb galeen maamulka yahuudda maraykanka qatar iyo masar oo dhexdhexaadiye ka ahaa wadahadalka saddexda maraaxil ah
وفي جزري عرفت الله كالأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan markanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaa soo jeedinaya walaalkeen maxmed sheekh cali mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab ayaa si adag uga hortegay xamlo ay maleeshiyaadka murtasaqada xisaamul amni kusoo qaadeen deegaano lagu maamulo shareecada islaamka oo ku yaala gobolka abyan ee dalka yemen maleeshiyaadka imaaraadka daacadda oo ah xisaamul amni ayaa isku dayay inay weeraro kusoo qaadaan mandiqada waadi al rafad oo dhacda gobolka abyan balse waxay la kulmeen wax aysan filanaynin ciidamada mujaahidiinta ansaaru shareeca ayaa kala hortegay weerar waxayna dagaalo culus la galeen murtasaqada xisaamul amni kuwaasoo sababay in maleeshiyaadka la jebiyo islamarkaana saacado dagaal ah kadib ay iskaga cararaan goobihii lagu dagaalamay intii ay socdeen iska hor imaadyada waxaa qaraxyo culus lala beegsaday maleeshiyaadka xisaamul amni kaas oo geystay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac war ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab islamarkaana ay baahisay mu-asasada warbaahineed ee almalaaxim ayaa lagu sheegay in qaraxaan lagu dilay saxafi ka tirsan maleeshiyaadka murtasaqada xisaamul amni kaas oo lagu magacaabi jiray cabdulkariin al cabaadi mujaahidiinta waxay sheegeen in ninkana dilay isagoo ku guda jira duubista weerarkay maleeshiyaadka murtasaqada xisaamul amni kusoo qaadeen mandiqad ka tirsan gobolka abyan mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab ayaa si adag uga hortegay xamladii sanad ka hor soo qaadeen maleeshiyaadka daacadda oo ah imaaraadka carabta ee xisaamul amni waxayna ay duulaankan ku waayeen saraakiil muhiim ah iyagoona jab culus dhabarka ku sita ayna ku laabteen halkii ay kasoo duulaan tageen geeska kale diyaaradaha maamulka yahuudda ayaa duqeymo horle ka geystay caasimada suuriya silsilado qaraxyo ah ayaa laga soo tebiyey magaalada dimishik ee caasimada dalka suuriya kuwaas oo ay geysteen waxyeelo daran warbaahinta ayaa soo tebinaysa in qaraxyada ay ka dhasheen duqeymo uu fuliyey maamulka yahuudda halka wasaaradda difaaca ee nidaamka nuseyriyada ee bashaar al asad uu shaaca ka qaaday inay soo rideen diyuurado daroon ah war ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in laba diyuuradood oo daroon ah ay kusoo xadgudbeen hawada dalka suuriya kuwaas oo ay ka yimaadeen dhanka buuraha al-jawlaan ee uu gumaysto maamulka yahuudda waxa uu sidoo kale nidaamka mujrimka ah ee suuriya sheegay in difaacooda hawada uu ka hortegay diyuuradahaas inay u suura gashay inay kusoo ridaan galbeedka magaalada dimishiqa caasimada dalka suuriya balse markaska waxaa loogu yeero xuquuqda aadanaha ee dalka suuriya ayaa shaaca ka qaaday in duqeymaha lala beegsaday garoon militari oo lagu magacaabo almuzah kaas oo ay leeyihiin maleeshiyaadka gacansaarkala leh xukuumadda shiicada ah ee iiraan waxa uu xafiisku sheegay in had iyo jeer duqeymaha maamulka yahuudda ay beegsanayaan maleeshiyaadka gacansaarkala leh xukuumadda shiicada ah ee iiraan iyo xarumaheeda militari ee ku yaala suuriya weerarkan ayaa kusoo aadaya laba maalin un kadib markii nuseeriyada shaaca ka qaadeen inay ka hortageen duqeybo maamulka yahuudda ka geystay deegaano dhaca magaalada ximis iyo baadiyaheeda mid ka mid ah sawaariikhda duqeymahaas ayaa haleelay guri ay deganaayeen dad rayid ah waxaana ku dhintay ugu yaraan lix ruux halkay ku dhaawacmeen kuwo kale wakaalada wararka ee faransiiska oo lagu magacaabo a f b ayaa dhankeeda shaaca ka qaaday in duqeymahaas lagu dilay laba ka mid a maleeshiyaad ka taabacsan xukuumadda shiicada ah ee iiraan ugu dambeyntii in ka badan boqol iyo sagaashan kiis ayaa lagu soo eedeeyay baadari kenyaan ah oo dadka ka dhaadhicin jiray inay gaajo isku dilaan paul makenzi oo ahaa baadari ay sagaal bilood ka hor ay xabsiga dhigeen ciidamada booliska kenya kadib markii ay kasoo qabteen gobolka bari ee dalkaas ayaa xilligan wajahaya boqol koob iyo sagaashan dacwadeed oo dhan ah kadib markii sabab u noqday in dad badan uu been u sheegay gaajo u dhinteen baadariga ayaa joogay kiniisad lagu magacaabo good news internal wuxuuna dadka kusoo booqda kiniisadda u sheegi jiray inay ka soomaan cuntada iyo cabidda biyaha wuxuu sidoo kale intaas ku dari jiray in haddii ay sidaasi ku dhintaan ay la kulmi doonaan nebi ciise calayhi salaam oo ay caabudaan wuxuu arrintaasi ugu sheegay inay cibaado tahay haddii ay sidaasi ku dhintaan ay geli doonaan janno waa sida hadalka uu dhigay ninkan baadariga ah ayaa sabab u noqday inay dad badan oo aaminsanaa warkiisa ay gaajo u dhinteen wuxuuna qof weliba oogyariyooda meedkiisa uu qarin jiray meel beer ah oo isaga lahaa sida ay sheegayso warbaahinta taasoo markii la qabtay kadib meydad laga soo faagay mar la wareystay paul makenzi ayuu sheegay in aysan xaq ahayn in dadkaani sii noolaadaan wuxuuna ku aandacooday in fasaadkii kusoo batay dunida goobaha waxbarashadana lagu baro falka libaadka sida uu sheegay baadarigan ayaa hadda wajahaya kiis dacwadeed dil ah sida ay warbaahinta soo tabinayso waxaana la sheegay in loo heesto eed la xiriirta in ka badan afar boqor meydad ah oo laga helay kaymo uu ku duugi jiray dadka baahida u dhintay waxaa jira dad kale oo ninkan xabsiga kula jira kuwaasoo lagu soo eedeeyey inay iyagana kala shaqaynayeen falkan uu ku kacay baadiriga kenyaanka ah
waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa yuhuuddu waxay masaalix badan oo kala duwan ku leeyihiin waddamada dhaca bariga afrika halkaas oo sannadihii ugu dambeeyey galaangalkooda uu aad ugu sii xoogaysanayey haddaba maxaynu kala soconnaa masaalixda yuhuudda ee bariga afrika warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya walaalkeen cabdifataax faarax iyadoo qaybka iskudayada lagu doonayo in bariga afrika looga tirtiro islaamka iyo ehelkiisa ayuu maamulka gumaystaha yuhuudda gumadihii sii soo dhigay buuqcaddan istaraatiijiga ah si uu u hirgeliyo ahdaaftiisa iyo damacyadiisa dhagaraysan ee ah inuu nasaarada u gacan qabto muslimiinta geeska afrika tan iyo markii dhidabada ay u taageen dowladaha reer galbeedka maamulkan gumaystaha ah laguna beeray qalbiga dhulka caalamul islaam oo ah falastiinta barakaysan kuma ekaan inuu ku tunto muqadasaadka muslimiinta kuwooda ugu muhiimsan oo wuxuu isku fidiyey taako kasta oo ka mid ah dhulalka islaamka isagoo daaha gadaashii ka maamulaya dabinada iyo shirqoolada lagu xagaldaacinayo ummadda muslimka ah wixii ka dambeeyey dagaaladii carabta iyo yahuudda ayuu maamulka gumaystuhu qaaday tallaabo uu taageero siyaasadeed oo xooggan ugu yeelanayo qaaradda afrika wuxuuna si gaara u doortay kuwa dhaca bariga qaaradda afrika maadaama mandiqadan ay ku xidhan yihiin danaha yuhuudda ee gobolka sidoo kalena ay tahay goob ay isku hardinayaan muslimiinta iyo nasaarada mid ka mid a masaalixda yuhuudda ee bariga afrika ka doonayso waa quwad ciidan oo iyada garab u ah wuxuuna maamulkan dadaal dheer ku bixiyey sidii dowladaha nasaarada ee dhaca geeska qaaradda ugu dhisi lahaa awoodooda si ay madaxa kaga istaagaan malaayiinta muslimiinta ee dega gobolka dowladaha itoobiya kenya iyo uganda ayaa ah kuwa sida joogtada ah ugu taagan kaalmada militari ee yuhuudda waxaa loo tababaraa sanad kasta kumanaan ciidan ah oo ka tirsan militariga booliska iyo ilaalada madaxtooyada qubaro militari iyo tababarayaal yuhuud ah ayaa si joogto ah tababar u siiya ciidamada cirka ee dowladaha kenya iyo kuwa uganda iyagoo sidoo kale ka taageero arrimo ay ka mid yihiin isgaarsiinta ciidanka iyo howlgallada dhinaca badda ah dhinaca sirdoonka wuxuu moosaadka yuhuudda faragelin ku hayay bariga afrika ilaa sanadkii kun sagaal boqol lix iyo toddobaatankii kolkaas ay ciidamada gaarka ee maamulka yuhuudda howlgal qorshaysan ka fuliyeen dalka uganda oo ay ku soo furteen diyaarad ay afduubteen kooxo falastiiniyiin ah oo doonayay in dadka yuhuudda ay ku badashtaan maxaabiista falastiiniyiinta oo ku xirneed xabsiyada yuhuudda kadib weeraradii safaaradaha maraykanka ee nairobi iyo daarusalaam ayuu sirdoonka yuhuuddu sii xoojiyey howlgalladiisa bariga afrika isagoo ku andacoonaya wuxuu ugu yeeray la dagaalanka argagixisada magaalada nairobi ayaana ahayd xaruntii moosaadka ee afrika sannaddii laba kun saddex iyo tobankii markii uu dhacay weerarkii westigeed mool ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fulisay magaalada nairobi ee caasimadda kenya ayuu si muuqda u soo baxay doorka yuhuudda ay ku leedahay dagaalka ashaadola diriirnimo ee ka socda bariga qaaradda afrika intii uu socday weerarkaasi waxaa gudaha kenya la soo geliyey ciidamo gaar ah oo ka socda maamulka gumaystaha yuhuudda oo ka qayb qaadanayay sidii ay ku soo afjari lahaayeen weerarka iyo sidii dadkii ku goodoonsanaa dhismaha loo soo badbaadin lahaa maadaama milkiyadda moolka westigeed ay lahaayeen ganacsato yuhuudi ah dhinaca dhaqaalaha yuhuuddu wuxuu gobolku ku leeyahay shirkado waaweyn oo ganacsi kuwaasoo lacago balaayiin doolara ku shaqeeya iyagoona ka howlgala shirkadahaasi dalalka uganda kenya iyo itoobiya shirkadda ganacsi ee solol bone ayaa ka mid ah shirkadaha yuhuudda ee sida firfircoon kaga howlgala bariga qaaradda afrika shirkaddan ayaa qaabilsan arrimaha dhismaha sida garoomada diyaaradaha dekadaha guryaha dowladeed iyo dhisidda waddooyinka iyo wixii la mid ah shirkadda agriyab oo iyadana qaabilsan arrimaha beeraha ayaa ka mid ah shirkadaha waaweyn ee yuhuuddu leedahay ee ka howlgala geeska qaaradda afrika shirkadaha kormatrola iyo kormeel oo ka shaqeeya arrimaha elektaroniga biyaha iyo kiimikada ayaa iyagana ka howlgala saddexdaasi dal dhinaca kale mandiqadda geeska afrika oo ah mid ay ku badan yihiin colaadaha waxay shirkadaha hubka soo saara ee yuhuudda ay u noqotay halka ugu badan ay ka macaashaan hubka ay soo saaraan shirkadaha gumaystaha ayaa si aada loogu adeegsaday dagaaladii dhex maray eritariya iyo yemen ee jasiiradda xaaniish colaadihii waqooyiga iyo koonfurta suudaan tan iyo lixdameeyadii marka laga soo tago masaalixda yuhuudda ee bariga afrika dhanka kale wuxuu maamulkan uu hogaamiyey olole ka dhana muslimiinta bariga afrika iyo waqooyiga qaaradda isagoo qaaday iskudayo uu biyaha kaga jarayo muslimiinta soomaaliya masar iyo suudaan xilligii ay jirtay dowladdii shuuciyadda ahayd ee maxamed siyaad barre waxay shirkado ay leeyihiin maamulka gumaystaha yuhuuddu soo hindiseen mashruuca biyaha webiga looga jarayo beeralayda soomaaliyeed iyadoo webiga la leexinayo islamarkaana mashruuc waraabineed loo samaynayo beeralayda itoobiyaanka ah balse qorshahaasi ayaa allah fadligii noqday mid fashil ku soo idlaaday maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa sidoo kale kaalin weyn ka qaatay mashruuca biyo-xireenka ee alnahda oo ay dowladda xabashida etoobiya ka dhistay halka uu ka soo askumo webiga niil maamulka gumaystaha yuhuudda ayaana ka mid ahaa dadkii maalgeliyey mashruucan ay ku baxday balaayiinta dollarka maraykanka mid ka mid ah hadaaftii ugu weyneed ee biyo-xireenka loo dhisay waxaa ka mid ah in biyaha laga soo jaro muslimiinta suudaan iyo masar inkastoo hadda uu mashruucaasi uu soo gebagaboobay haddana dowladda xabashidu waxay awood u yeelatay inay xakamayso biyaha webiga ee gaaraya dalalka masar iyo suudaan marka ay doontana ay ka jarto ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu ayaa isagoo socdaal ku marayay gobolka sanadkii laba kun lix iyo tobankii mar uu booqday etoobiya ku dhiirageliyey inay soo wadaan dhismaha biyo-xireenka alnahda maamulkiisana uu wax waliba la garab taagan yahay marka laga hadlayo soomaaliya iyo masaalixda yuhuudda ee ka doonayso dalkan ma ahan mid hadda soo bilowday wuxuuna sii xoogaystay tan iyo markii dowladaha reer galbeedku ay dhiseen nidaamka hadda ka jira dalka madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh ayaa tiro dhowr jeer a tegay magaalada talaabiib oo ah caasimadda gumaystaha isagoona halkaasi kulamo qarsoodi ah kula qaatay madaxda yuhuudda sida warbixinadu tilmaamayaan waxaana dhanka kale soo baxayay warar sheegaya in xasan sheekh uu tegay deegaanada ay yuhuuddu xoogga ku haysato kadib markii dib loogu doortay xilka madaxtinimada sanadkii laba kun labaiyo labaatankii sidoo kale maamulka yuhuudda ayaa wada qorshe uu saldhig milatari kaga dhisanayo soomaaliya qorshahaas oo wakiil ay uga tahay dowladda imaaraadka carabta waxgaradka gobolka sanaag ayaa sanadkii hore sheegay in madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni iyo kan dowladda federaalka imaaraadka yuhuudda ka iibiyeen deegaan hoostaga degmada laasqoray haddaba iyadoo laga hortegayo damacyadaasi guraacan ayay xarakada mujaahidiinta al-shabaab qaadeen howlgallo ka dhana masaalixda yuhuudda ee bariga afrika waxaana bariga afrika ay hoy u noqotay silsilado howlgallo ah oo lagu naafaynayo maraykanka iyo yuhuudda oo ah dameer iyo labadiisa dhagood tan iyo markii uu sheekh usaama bin laadim soo saaray bayaankii uu ku iclaamiyey jihaad ka dhana maraykanka mid ka mid ah hadaafta ay xoogga saareen mujaahidiinta bariga afrika oo maraykanka maadaama uu yahay midka gadaal ka taagan maamulka gumaystaha yuhuudda jiritaanka maamulkaasna uu ku xidhan yahay xukuumadda washington xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo raacaysa towjihaadka hoggaanka sare ee mujaahidiinta al-qaacida ayaa howlgallo ku beegsatay ahdaafta maraykanka iyo yuhuudda ee bariga afrika sannadii laba kun saddex iyo tobankii ayay naftood hurayaal ka tirsan guutada istishaadiyiinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay weerar abaabulan ku qaadeen dhismaha xarunta westigeed mool ee magaalada nairobi weerarkaas oo qaatay muddo lix maalmood oo xiriir ah ayaana lagu dilay muwaadiniin yuhuud iyo reer galbeed isugu jirta mar kale sanadkii laba kun sagaal iyo tobankii ayay xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar ku qaaday hotel ku yaala xaafadda westland ee magaalada nairobi kaasoo lagu dilay muwaadiniin reer galbeed ah howlgalladii loogu magacdaray al-qudsu lantuhawad ayaa iyagana kaalin weyn ku lahaa beegsiga masaalixda yuhuudda mujaahidiinta bariga afrika oo ka jawaabaya kutumashada muqadasaadka muslimiinta ee uu ka mid yahay masjidka barakaysan ee al aksa ayaana weeraray saldhigyadii ciidamada maraykanka ay ku lahaayeen belidoogle iyo maandabaay ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق guud ahaan intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala uma walaalaha barnaamijka nagala qaybgalayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي قسي